tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka cigaag dot com degmada cigaag waxaa ka bilaabmay qorsho la doonayo in halkaasi loogu qodo celal biyoodyo dhowr ah oo ay ka qodaso hay-adda biyaha ee m b a ee shalagood yahay magaalada laascanood xarun weyne ku leh waddankaasi kenya gaar ahaan magaalada nairobi haddaba cigaag waxaa gaaray wafti ka socda hay-addaasi oo isugu jira saraakiil ka timi waddankaasi kenya iyo weliba madax kale gudoomiyaha degmada cigaag cabdi xaaji cali cilmi cabdiriigle ayaa shabakada wararka cigaag dot com arrimahaasi ka wareystay alow waa mahadsan tahay waxaa isaga waftigaas ina soo gaadhay shanta galabnimada meelaha si fiican baa halkan loogu soo dhaweeyey fiican baa loogu soo dhaweeyey halkan aan loogu soo dhaweynin waana ku qaabilay dabeetana waxay nooga warrameen qorshaha ay u socdaan inuu yahay inaanu eegno biyo agaag inaanu ka baadhno biyo dabeetana hawshoodii xalay halkan ay joogeen hawshoodii waxa ay bilaabmeen bilowdeen lix iyo barkii subaxnimo nasiib wanaagna waxa ay ku arkeen annagoo markii horeba u sheegnay in ay biyo looga helay agaag qorshihii waxay arkeen in ay biyo ku jiraan agaag laga qodi karo wayna calaamadiyeen dhowr meelood saddex goobood oo kamid a agaag dalada magaalada halkaana waxa ay naga noqdeen koob iyo tobankii maalinimo maanta cabdo waxaad ii sheegtay waftigaasi in ay yimaadeen ma hay-adahan ka hawlgala gudaha soomaaliya mase wadanka dibadiisa ay ka hawlgalaan fadigeedu waa laascaanoodi wey gobolka sool maxay idiin sheegeen markii cabraadaasi ay sameeyeen kadib maxay dadka waxgaradka ah iyo adigoo guddoomiyihii degmada ah maxay idiin sheegeen waxay noo sheegeen inaanu diri doono warbixintan ka gadaalla aanu wixii nalagu soo jawaabo aanu idinla soo noqon doono cabdow ceegaga waxaan la soconaa inay tahay laba magaalo oo dhinaca bariga ah magaalo ay ku taalo dhinaca kuna ay ku taalo magaalo bal meelaha la cabiray dhegeystayaasha u sarreexa ee waftigu ay tegeen xagga sida waxay ka cabireen agaagta galbeed waxay ka cabireen meel magaalada koornaheeda oo magaalada aan waxba ka fogeyn waxay kaloo ka cabireen dhinaca balliga magaalada suka agaag barina waxa ay ka cabireen meel u jirta hal kilomitr barhkeed ayay ka cabireen saddexda goobodba waxay ku sheegeen in ay biyuhu ay biyaha ku arkeen iyadoo markii horena sirfinyada ay meesha galay ay iyaga ku dhi meelaha ay biyaha ku sheegeen gudoomiyaha degmada ciraag baa tahay inta badan deegaanadaasi dhinaca ku yaala nugaasha ama dhinaca gamaha biyo macaan inta badan way adag tahay in laga helo hay-addu ma sheegtay in xilligan biyuhu inta ay jiraan iyo biyaha kasoo bixi karaa maqlaad ha ahaadeen ama macaan ha ahaadeen ma idiin sheegeen maya horta muhiimadoodu waxay ahayd helitaanka biyaha waxay faahfaahinaya dambana wararkeeda waanu ka sugeynaa waxaase aan u malaynana hadalkooda ka dhamaysay in ay farxad kala kulmayeen biyaha oo qoditaankoodu aan umala aan rajeynayno inuu dhul badan ka saaranaanayo agaag marka aada iyo aad ugu faraxsanaayeen biyaha ay agaag ka heleen waxayna ku nuxnuxsadeen degmadan oo kamid ah degmooyinka cusub ee dhowaan la digay haddana aada iyo aada ugu baahan biyaha nooc kastaba ha ahaadeen waxaay noo sheegeen in ay ku faraxsan yihiin darfeynka ay qaadeen waxaana nooga muuqatay rajo weyn in ay ka heleen biyaha cabdi xaalada guud ee ugu dambeyntii deegaankaasi waxaa sheegtay biyo laga helay markii u horeysay ee degmada cagaag wafdi ay yimaadaan ka socdaa hayadahan m b a iyo kuwa biyaha baaraa mase ceelo horaa deegaanka degmada cagaag idinku yaalayo xiliyo hora laga qoday maya waxa horta ceelaho haba yaraado wax laga qabtay oo xagga biyaha oo cagaag wax looga qabtay ma ay jiraan waxaa jiray saddex berkadood oo dadku xoogiisa ku qotay markii la digay oo ay bishacasi ay samaysay jireen oo ay gobolka iyo bixiyeen oo dadku iska kaashaday wax haba yaraatee biyaha ku saabsan oo agaag hay-adaha kala duwanee biyaha qaabilsan ay ka qabteen ma ugu dambeyntii waa sidee xaalada guud ee degmada cagaag bal warbixin naga gudoomiyey dhinaca nabadgelyada caafimaadka waxbarashadu haatan sida ay tahay hagaag sideeda horta waxay waxay kamid tahay horta deegaamada ugu nabadgelyada wacan ilaahay mahadii dadka deganina wuxuu aada iyo aada isaga hel saaray inay noqoto meel qof kasta oo bini aadmi oo yimaada hadduu muslim yahay hadduu kristan yahayba u nabadgeliyo ku maro hadduu yimaadana wixii dana u leeyahay isagoo nabadgelye kana hawshiisa ka qabsado nabadgelyana uu kaga baxo waa mid aada iyo aada loogu guulaystay oo laga shaqeeyey xagga waxa u ahaa gudoomiyaha degmada ceegaaga cabdi xaaji cali cilmi cabdiriigle oo wareysi khaasasiinayay shabakada wararka ceeg dodcom isagoo ku sugan degmadaasi ceeg gudoomiye aada iyo aada ba mahadsan tahay aa mudan cali